safiiro iyo diblomaasiyiin ka socda dowladaha yurub oo ay ka mid yihiin safiirka midowda yurub iyo safiirka ingiriiska u qaabilsan soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada hargeysa si ay uga qayb galaan sanad guurada tobanaad ee bandhigga caalamiga ah ee bugaagta hargeysa islamarkaana ay qayb uga noqdaan furitaanka bandhigaasi ee sanadkan warbixin arrintan ku saabsan waxaa hargeysa inooga soo diray barkhad maxamuud kaari
bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa ayaa saaka ka furmay magaalada hargeysa waxaan jooga xarunta uu ka socdo bandhiga bugaagtu sidoo kale waxaa la xusaya tobangurada kasoo wareegtay wakhtigii la bilaabay waxaa kasoo qayb galay martisharafa aad u tiro badan waxaa bandhiga furay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dhigta sacada la shiray oo ku soo dhoweeyey martida tirada badan ee ka timid daafaha dunida waxaa ka qayb geliyay ambasadoro ama safiiro diblomaasiyiin ka socda midooda yurub waxaa sidoo kale kaasakaasi dhigtay adna aadan ismaaciil oo iyana ka hadashay muhiimadda ay leedahay buug feerka iyo sidoo kale kaalinta ay kaga jirto isbarashada dunida iyo somalilan iminka waxayla jooga dhegta jaamac muuse jaamac agaasimaha xarunta ahna aasaasaha xarunta dhaqankai hargeysa kana mid a qabanqaabeyayaasha bandhiga caalamiga buugta hargeysa jaamac bal warbixin naga sii toban guurada bandhiga caalamiga bugaagta hargeysa barkhad aad aad baad mahadsantahay toban guuradu waxa weeyaan mar haddaynu toban soo hadal qaadnay wakhtigaa dheer bay soo socotay way sidaynu maanta maalintaynu bilownay iyo maanta differenska udhexeeya waydin aragtaan haddaynu ahayn inaynu laba boqoloo qof oo bugaag isugu yimi maanta kumanaan baynu sare u dhaafnay waxaa laakiin muhiima oo ay toban guuradu la bilaabantay in aynu meelaynu leenahay hoynu leenahay hoy dhaqanku leeyahay ummaddu leedahay inaynu ku qabanayno macnaha furitaanka xarunta dhaqanka ee hargeysa iyo qabanqaabada dhegista toban guurada bandhiga caalami bugaagta hargeysa waa laba arrimood oo ismataaneeyay oo aad iyo aad u qiimo badan marti badan bay muuqataa waxaan arkaya diblomaasiyiin iyaguna kasoo qayb galay ka kala socday midooda yurub dowladda ingiriiska iyo waddamo kale oo yurub ah martidu halkey ka kala timid dalalka guud ahaan markaad eegto waxaanu haysanaa koob iyo toban dal bay kalakaana bay ka yimaadeen dadkainoo yimi marka laga reebo africa intaynoo joogto oo dalka martida ah nigeria ay ka mid yihiin iyo gaana ka mid yihiin kuwii hore oo yimi marka labaataniyo dal baynu ku dhowdhownahay marka la eego haddii daldal loo tiriyo dalalka laga yimi qorayaal badan baa kasoo qayb galay bandhiga caalamiga bugaagta hargeysa oo toban jirsaday sanadkan waxaa ka mid a jaamaca jaamac jiir waxa uu qoray buug bal marka hore warbixin nagas anagii dhegeystayaasha buuggaagu wuxuu ku saabsan yahay aad kusoo bandhigaysa halkan walaala buugga horta magaciisa waxaa dariiqi la maray dib heshiisinta iyo dowladnimada somalilan buuggan wuxuu taariikh ahaan ka warramayaa somalilan kun iyo nn kun iyo boqol sagaashankii ilaa laba kun iyo tobankii ayuu ka warramayaa wuxuu kaloo ka warramayaa shirbeelaadyadii qabsoomay ilaa nn ilaa iyo nn go-aamaday ka soo baxay haddii ilaahay idmo sidii sharci dejintu ay uga qayb qaadatay golayaasha qaranku ay uga qayb qaateen wuxuu kale oo ka warramayaa afartii madaxweyne isaga dambeeyey mid waliba sidii uu kusoo baxay iyo sidii uu madaxweyne uu ku noqday marka waa geed socodkii loo maray nabadayntii iyo sidoo kale kala guurkii axdi qarameedka iyo sidoo kale xisbiyada badan ama dimuqraadiyadda haa marti ka socota dalka jabuuti ayaa ka mid a martida ka qayb galisa bandhiga caalamiga bugaagta hargeysa sanadkan cabdilla xaaji cusmaan baa ka mid a waa qoraaga bugaagta xeer ciise iyo sidoo kale bugaag kale oo tiro badan waad mahadsan tahay barkhad aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay maanta oo ay soo gaadhay sanad guuraagii tobanaad aniga waxay tahay sanad guuraagii sagaalaad oo aan ka soo qayb galo bandhigeennan caalamiga ah ee bugaagta ee hargeysa intaa oo sannadoodna yacni waxaad mooddaa sanad kasi kor iyo usii kacayaa waxun baa inoogu sii biiraya kolkaa bandhigan wuxuu noo yahay meel fikirkaygaan ku soo bandhigno qoraalkayaga ku soo bandhigno isla markaana suuq noo ah aan wax ku iibino bugaag tiro badan oo kala duwan baa ka mid ah sidaynu hore soo sheegnay bugaagta lagu soo bandhigayo bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa waxaa ka mid a buugga kayd deegaan waxaa qortay huda cali banfas waa buug ka duwan runtii bugaagta meesha yaallaa oo isagu wuxuu koobsanayaa halka kuwa kale qoraal leeyihiin isagu waa sawir huda buuggan sawiradii u xambaarsan nooga war aad baad u mahadsantahay barkhad runtii buugga kay deegaan waa buug sawira ah oo sawiradaasi yihiin sawira aan ka soo qaaday gobollada somalilan ee lixdaa sida guud degmooyinka caasimadaha iyo goobaha taariikhiga aahaarta qadiimigaa muddo intaa leg buuggani qaatay hudaay muddo wixii gu qaatay ahaa sawiradaa inaan ururiyo shan sannadooda laga soo bilaabo laba kun iyo koob iyo toban ilaa laba kun iyo lix iyo toban waxaa ka mid a guleed sidoo kale waxaa halkaasi ka hadashay safiirka midooda yurub franika lorensa waxaana tilmaantay in bandhiga caalamiga buugita hargeysa oo toban jirsanaya uu astaanu yahay nabadda somalilan ka jirta iyo sidoo kale sida uga hana qaaday akhriska iyo qoraalku iyo dhaqanku sidoo kale waxaa tilmaantay hiilka ay la berber taagan yihiin kobcinta akhriska iyo qoraalka iyo guud ahaan dhaqanka waxaa kaloo halkaasi ka hadlay safiirka dowladda ingiriiska oo qaabilsan soomaaliya oo tilmaamay in dowladdoodu somalilan la garab taagan tahay marka la eego dhinacyada doorashooyinka waxaa kaloo tilmaamay in sidoo kale caawimada dalkooda iyo dalalka kale ee yurub ay siiyaan somalilan ay tahay mid tilmaaman waxaana go-aan xusa caawimada ay siiyeen wakhtiyadii abaaraha laga soo kabanayo oo tilmaamay inay siiyeen mid la mid ah ama u dhiganta tii ay siiyeen soomaaliya barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa